qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laasacaanood oo dhowaan booqday deegaano ku yaala koonfurta gobolka sool oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah ayaa sheegay in ay soo arkeen guryo la gubay iyo caruur iyo haween barakacay warbixin arrintaas ku saabsan waxaa laasacaanood ka soo diray cabdikariim olol
magaalada laascanood ayaa waxaa ka tegay dhalinyaro kuwaasoo gaadhay deegaanada dhowaantani colaadu ay ka dhacday koonfurta gobolka sool dhalinyaradaas ayaan waxaan ka waraystay waxyaabihii ay ku soo arkeen halkaasi iyagoona soo arkay goobihii waxbarashada iskuulladii iyo magaalooyin fara badan oo dadku ay deganaayeen oo gaadhaya ilaa afar magaalo in guud ahaan dadkii deganaa ay ka carareen amaaniraxiim aniga waxaa la yidhaahdaa cabdikhatar axmed maxamuud cabdikhatar sanyare waxaan maray deegaanadii ay ka dhacday colaadu waxaan soo aragnay waxyaabo aad iyo aada looga naxo maatooyin iyo caruur barakacay guryo la dumiyey ama la gubay dad barakacay oo meel cidlo ah oo hayjada jooga oo aan haysan hoy iyo waxbarasho toonna dhirta hoostooda wax ku baranaya oo u baahan maanta gurmad degdega in loo fidiyo maadaamaad dhalinyaro ahaydeen halkan baad ka baxdeen magaalada laascanood bal ka warran sidaad ugu dhiirateen inaad halkaa tagtaan iyo markii hore dee maadaama meel colaadayd ay ahayd iyo sidaad ula kulanteen dadkii kala duwanaa ee halkaasi nabadaynta u jooga iyo waxyaaba aad kala qayb qaadanayseen wallaahi annagu markii halkan aanu ka teganay dhallinyar ahaan annagaa is abaabulay waxaanu u adkaysan weynay aanu mar kasta aanu u dulqaadan weynay arrinta halkaa ka dhacaysay annagaa is abaabulay oo meesha tagnay waxyaalihii aan meesha kusoo aragnay iyo dadka aanu aragnayna waxay ahaayeen dad aad iyo aada u liita oo u baahan maanta in gurmad lala gaadho waxyaaba aanan ka sheekayn karin baanu meesha kusoo argnay deegaanadaad marteen iyo bal waxyaaba aad soo aragteen bal nooga war bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu cabdulqani saciid cismaan cali weeye deegaanada aan marnay dhumay iyo dabataag iyo kalabaydh iyo dharkingeeye iyo saxdheer intaaba waan tagnay annagoo ka dhalinyar ahaan ku soconna dhibaato weyn baa meesha ka dhacday dad badan noo soo gurmadeen iminkana gurmad degdegay doonayaan dadkii soo barakacayaasha soo barakacayna aad baa loogu shaqeeyey ka dhalinyar ahaan annagu waxba kamanu hagran iminkana waxaan leenahay dhalinyarada ummadda soomaaliyeed oo dhan inay kacdo iyo dadka dadkaas oo dhan ay dhibaatadoodoo dhan saamaynayso waxyaabaha sida weyn saamaynta u yeeshay aad aragteen maxaa ka mid a magaalooyinka aad marayseen iyo dadka aad la kulanteen ee ergooyinka ah cabdikariinow aad baad u mahadsantay walaal su-aashaas aad weydiisay deegaanadan maraynay waxyaalo badan baan ku aragnay waxaan aragnay dhul la gubay waxaan kaloo aragnay dadkiioo kala qaxay oo isu soo gelayn waxaan aragnay oo kale waxaan aragnay oo kale dad badan aduu meesha isugu yimid oo arrinkaa ka qayb qaatay meel walba iskaga yimid dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan marka arrinka aad baa loogu kacay meeshay xaaladdu iminka maraysana ma marayso waa ka degan tahay sidii hore ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay kasii qabowdo oo ummadda walaalaha ay walaalaha inay gamcaha isqabsadaan dadka sida gaarka u saamaysay dadkii wallaahi maantadahaaoday way saamaysay arrinkaasi saameeyey meelahaas aayahaasay alaabahoodii iyo waxoodiiba meelahaasi ku wada gubteen marka aayahaasay degan yihiin oo dhaxanta ku wada dhacaysaa marka dadka maantadabaa dhibaatada ku dhacday dad kaloo adugu dhalinyaraha uunba dee waxaasoo saameyn kolli u geystay dadka shacabka ee maatada marka dadka maatada unbaa meesha ku dulma nimanka ma jiraan wax gargaar oo lasoo gaadhsiiyey ama raashin ama waxyaabo lagu caawiyey oo dadkaasi ay heleen haa cabdikariim aad baad mahadsantay walaal way jiraan waxyaalo badan oo lasoo gaadhsiiyey kilka soomaalida etoobiya waa soo gaadhsiiyeen caawimo badan bay soo gaadhsiiyeen adugu xaggan puntlandta waa laga soo gaadhsiiyey caawimo waxqabado badan baa loo qabtay iminkana waa lala garab taagan yahay dad badan oo ka qayb qaatayna waa jiraan hay-adaha caalamka oo dhan qayb ka mida marka waxba dadkaa lagama hagran iminkana waa lala wada hawsha maadaama aad dhalinyaro ahaydeen waxyaabaad ugu baaqisa dhalinyaradii kale iyo guud ahaanba kuwii deegaanadaasi joogay iyo kuwa magaalada laascanood joogay iyo kuwa ku dhegaysanayaba maxay tahayna wallaahi cabdikariino waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka sool marka u horreysa kuwa waxbarta jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo maxayada ku jiraba in ay dadkooda waloolaha ah ay u gurmadaan khaasatan ardayda dhigata ee iskoolaadka caafimaadka sidii loo gaadhsiin lahaa baahida ugu weyna hadda jirta waa baahida caafimaadka marka waxaan ugu baaqayaa anigu in ay ka faa'iidaystaan jaaniskaas oo ay dhallinyaradu u kacdo waayo dadkan meesha ku leeday ama ku baaba'san waa dadkoodii cid kaloo u maqanin ma jirto marka waxaan ugu baaqayaa inay arrinkaas ay u kacaan khaasatan dhallinyarada gobolka sool cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood